barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban eefmiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacaddu afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii barhkii duhurnimo waana maalinimo jimcada taariikhduna ay tahay toddobaiylabaatanka bisha noofembar sannadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan muhiimadda ay murtida iyo mahmaahyuhu u leeyihiin afka iyo dhaqanka soomaalida mahmaahdu waxay ka mid tahay murtida hadalka qayb ka mida weeye oo u samaysa macno iyo dhadhan hadalka laftiisa waxayna qayb ka tahay oo kabtaa oraahda qofka isaga oo ku tilmaamaya hadal kooban oo uu ku gudbinayo oo qaabsarbeebeeda
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacyo kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiistii sheegay inuu aqalka cad bannayn doono haddii codadka electoral collegeka loo yaqaana ay raacaan madaxweynaha la doortay joe biden dimaaxdaas oo aatii ugu dhoweeda uu ku aqbalay doorashadii nofembar saddexdeedii inkastoo uu ku celiyey iyadoo aanay caddayn wadan in musuq maasuq baahsan codadka ku dhacay isagoo warfidyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee tankiskifinka loo yaqaan ayaa madaxweynahan xisbiga jamhuuriga ka soo baxay uu sheegay haddii biden oo lagu wado in la dhaariyo bisha januari labaatankeeda loo ansixiyo inuu doorashada ugu guulaystay codadka electoral collejka uu ka bixi doono aqalka cad hase yeeshee trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta iyadoo uu ka muquurtay inuu sheego inuu ka qaybgeli doono cala masaarka biden biden ayaa doorashada ku guulaystay saddex boqol iyo lix electoral collejka codadka loo yaqaana taas oo ka badan laba boqol iyo toddobaatankii laga rabay iyadoo trumpna uu helay laba boqol iyo labiyo soddon waxaanay xubnaha electoralku ay kulmi doonaan bisha disembar afar iyo tobankeeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada biden ayaa sidoo kale trump ku hogaaminaya in ka badan lix milyan marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay koox fallaaga ah oo ku sugan qaybta ay indiya maamusho ee gobolka kashmiir ayaa khamiistii laba askari ku dilay weerar ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkan lagu muransan yahay sidaasina waxaa xaqiijiyey ciidamada dalka indiya kolonel rajesh kaliya oo ah afayeenka ciidamada hindiya ayaa sheegay in mintidiintu ay rasaas ku fureen ciidan roondo ku sameynayay duleedka magaalada srinagar laba askari ayaa si xun u dhaawacmay kadibna markii dambe ku dhintay cisbitaal ayuu yidhi booliiska ka hortagga rabshadaha ayaa bilaabay howlgal ay ku baadigoobayaan kooxdii weerarka qaaday kooxaha fallaagada ah ayaa dagaal kula jiray xukunka hindiya tan iyo kii ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imanaya iyadoo ay jiraan dagaallo maalinla ah oo u dhexeeya ciidamada hindiya iyo kuwa baakistan ee ku sugan xuduudda ay milatarigu ku badan yihiin ee kashmiir u kala qaybisa labadan dal ee haysta hubka waxgumaada ee nukliyeerka indiya iyo bakistan ayaa labaduba sheegta lahaanshaha guud ahaan gobolkan kala qaybsan ee kashmiir qaar badan oo ka mid a muslimiinta kashmiir ayaa taageersan hadafka jabhadaha ee ah midaynta dhulka oo ama la hoosgeeyo xukunka bakistan ama ay noqoto dal madax bannaan dhegaystayaal halkaasi haddii aynu kaga gudubno warkii caalamka halkaaad kala socotaanna waa v o a oo adan kaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinaya wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka oo ay marti iigu yihiin injineer cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraa arrimaha dhaqanka ah iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ah hal abuure dhanka gabayada ah waxaynu kusoo qaadan doonaa muhiimadda ay mahmaahyada iyo murtida ay u leeyihiin afka iyo dhaqanka soomaalida iyo sida ay dhallinyarada soomaaliyeed ee hadda joogta ay uga faa'iideysan karaan murtida iyo mahmaahyada dhaqanka soomaalida kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka marka hore waa dhowhay su-aasha u horeysa cabdifitaax haddii aan ku siiyo marka hore bal waa maxay maamaaha maxayse muhiim u tahay dhaqanka soomaaliga iyo afka soomaaliga marka waa mahadsan tahay horta khadar marka laga hadlayo mahmaahda mahmaahdu waxay ka mid tahay murtida hadalka qayb ka mida weeye oo u samaysa macno iyo dhadhan hadalka laftiisa markaynu dib ugu noqonno waxaa jira wax la dhaho dheeh ama labeen oo shay kastaa leeyahay ama qayb kasta oo laga hadlaya ay leedahay labeentuna waa dihnada ama dufanka shayga uu leeyahay shayga haddii dufanka laga saaro wuu qarqarxaya wuu daldalaacaya wuu qalalaya oo wuxuu noqonayaa wax jaafiya oo adag dufanku wuxuu u yeelaa inuu gacantu xitaa aanu shaygu xagan oo uu naxariis dareeno marka dufankaasaa waxaa loo kala saaraa qaybo kala duwan oo isaga oo lagu riixayo hadba waxa laga hadlayo waxa uu yahay marka markaynu ka hadleenno hadalka hadalku wuxuu leeyahay labeen labeentiisuna waa murtida iyo mahmahda dadkuna wuxuu leeyahay labeen labeentiisu waa aqoon-yahanka iyo waxgaradka haddii laga saaro waxay noqonayaan caano ciir oo kaleeto oo nafaqadii lagala baxay iyo subagii iyo dufankii ku jiray oo aan qofka waxba gelinayn waxna tarayn dunyadana inta la dhaho saddex dheefoodka ayaa waxay u tahay labeen ama dheeh namuunada oo shayga bila marka waa arinka marka mahmaha aynu usoo noqonno mahmahdu marka waa qayb ka mida labeenta hadalka waxayna qayb ka tahay oo kabtaa oraahda qofka isaga oo ku tilmaamaya hadal kooban oo uu ku gudbinayo oo qaabsarbeebeeda dadkii hore oo inaga ina ka horeeyey oo ummadihii hore oo soomaalida ahaa ayaana intooda badan sameeyey qaabkay u sameeyeenna inta badan wuxuu ku salaysan yahay suugaantii tirada badnayd ay tirinayeen baa laga soo dhex saaray markii ay saaman yeesheen oo ay meelo gaara taabteen mahmaha kastaana waxay salka ku haysaa wax markaa tilmaana oo la rabo in ummadda markaa loogu gudbiyo maasejahaan oo loo gaarsiiyo maadaama wax la qori jirin oo qoraal jirin taasu waxay marka keentay in dadkii qabtaan si ay u adeegsadaan oo qofba qofka kaleeto maasej ahaan ugu gudbiyo isagoo tilmaan cad ku bixinaya waaya waa mahadsantahay waxaan siinayaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan dhallinyarada maanta sidee ayay u fahamsan yihiin maamahyaha oo kale
waad mahadsan tahay khadar maxamuud xareed mahmahda iyo maanta dhallinyarta dunida ku sugan runtii boqolkiiba waxaan isdhigi karnaa shan baa ka isticmaasha weliba kuwan dhasha magaalada ah waxbaba kama yaqaanaanba oo haddii hadda aad ugu mahmaahdo muxuu yidhi unbay ku leeyihin marka waxaan isdhihi karaa dee mid un lagu koriyey luuqadda iyo oo dad yacna macquulgal ah ay koriyeen mooyaane cid isticmaasho ma lahaan isdhihi karaa oo maanta dee xaggaas way ka dhimat marka kuma badna dhallinyaradu ma fahamsan yihiin muhiimadda ay leedahay mahmaahda in la isticmaalo
way fahamsan yihiin qaarkood dee moogta inta isticmaashanu dhihi karaa miyay fahamsan tahay sida loo isticmaalo dabcan haa waa inta isticmaasho ma aha yacni intaan isticmaalin waayo kuwan waxayba kuleeyihiin yacno ii sheeg kuwa aan isticmaaliyow anataa luuqadii reer aakhiraadkaba iska kaa dhahayaan hadday doonaan laakiin kuwa isticmaala ee sida nimanka hal abuurkaha iyo dhallinyarta inkastoo soomaalida waayahan dhallinyarta aada isu daba qabanayso oo aan arkay dhallinyaro badan oo dumar weliba ay ku jiraan oo si yar baldood u dhalato oo wixii laysu dabamarsado oo ay dadaalahayaan way garanahayaanoo dee for example haddaan anigu iska soo qaado amba waan garanaya maadaama laakiin ku koray tuulo iyo isheeg nin reer ciideeda aan ahayo maarata isheeg meeshii naxwuhu iyo sheekaduba ka timaaday aan ka imaaday laakiin anoo kale waa lai soo qaadan kara waana fahansanahay waayo waxaan dhihi karaa waa ururshe ama micneeye luuqadiioo lasoo koobay weye meeshaad luuqad eray fara badan aad isticmaali lahayd oo hadli lahayd waa inaad soo koobto oo for example haddaad dhahdoo kale maxaa la dhihi jiray gartaad goosan iyo geedkaad goosanba waa loo gumbanaystaa nin kasta waa fahmi karaa baan u malaynahayaa waayahay injineer cabdifataax maxaa muhiimad ah oo ay leedahay in la isticmaalo maamaha marka la hadlayo
waxaan u malaynayaa dee qaybta horena waa kaga hadalnay maamahdu muhiimadda ay u leedahay bulshada weliba macnawiyan iyo dhadhan ahaan ay u samayso hadalka dadka waxay tahay in ay bisho horta oraahdaada oraahda quruxdeedu hadal aan mahmaah lahayni ma bila dhadhanna ma leh dadka aftahanada ah oo wax gudbiya intooda badan murtida iyo mahmaahdu xambaarsan yahay ayaa sababta inuu bulshada wax badan gaarsiiyo dadkuna u soo hogto hadalkiisuna uu dhadhan u yeesho hadalkuna haddaanu dhadhamayn dadku ma sii dhegaystaan marka muhiimadda ugu weyn oo ay samaynayso waxa weeye inay hadalkii dhadhan u samayso oo macne xambaarto macnahaasoo ah mid ka gura fog inta muuqata oo laga yaabo inuu saamayntiisu uu hadalhayn keeno oo markaad aragto dad mahmaahyo badan sheegaya dadku way sii dhegeystaan waxayna yidhahdaan wallahi ninkaasu maanta mahmaah khatara buu la yimi bulshadaa wuxuu meeshaa wuxuu kaga hadlay wax noocaasoo noocaasa macnaha maaha isaga ee waa mahmaahda dadku waa wada hadlaayay ee wax dheeraadu la yimi wax dheeraadka ahina waa hadalkaa gurada fog oo labeenta ah oo dhadhanka samaynayo oo dulucdiisa dadku ay u soo hoganayaan iyo dhadhankiisa marka bulshada waxay u leedahay qiimo weyn bay ugu fadhidaa waana hadal sarbeebeed marka laga soo tago mahmaayihii hore ee xiliyadii hore ee barisamaadkii la sameeyey ee dadkii hore ay sameeyeen ma jiraan mahmaahyo kale oo waayadan la sameeyey oo cusub way way jiraan laakiin wax la taaban karo maaha yacni wax la tilmaami karo oo tiro macno leh oo buuran ma noqonayso kuwaasuna waxay kasoo dhex baxeenay gabayadii badnayd oo la tirinaya iyo dadkii maansooyinka tirinayabaa qaybtood halqabsi laga dhigtay maahaane laakiin murtidii iyo mahmaahdii qotada dheerayd oo dhadhanka samaynaysay oo ka tarjumaysay hadalkeenni iyo afkeenni dhaqanka ka tarjumaysay cidinama samayso hadda lagamana helo dadkuna kameel waxa kanu waa dhaxal laga dhaxlay qarniyo dad noolaa ilaa iminka lama yaqaan maamahyada intooda badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed lama yaqaan dadkii sameeyey lamaba yaqaanba waxaana la yidhahdaa hadalka dadweynaha waxaa loo yirina soomaalidu waxay tiraahdaa waxay ku mahmahdaa baa la yidhahda hebel wuxuu ku mahmahaa ama yiri lama yidhaahdo taas waxay keenaysaa cid loo nisfeeyaa ma jirto hadalka dadweynaha la dhahaa waana hadal waana oraah aynu ka dhaxalnay oo dhadhan iyo macna hadalkeena u sameeya oo dulucdiisa iyo qiimihiisa qayb ka ah bulshaduna ay ku tiirsan tahay wada hadalkeedu sarbeeb buuna u dhigan yahay inta badanna maansa laga soo dhex saaray waana waxayna leedahay siiqa iyo waxaa la dhaho kaafiyada bay leedahay oo erey kasta oo aad ku dhawaaqdo ama jumlad kasta oo aad ku dhawaaqdo mahmaaha waa in ay samaysaa kaafiyad kaafiyad waxaa la dhahaa erey xarafka inuu ka bilowdo isla ereygaasna uu ku dhammaado xarafka ka bilowdo waa inuu xaraf lamida ku dhamaada hadduu caag ka bilowdo waa inu caag ku dhamaada sida gabayga oo kaleeto uu dhigayo oo kaleeto inta badan gabayada laga reebay marka taasaa waxay keentay marka inuu noqdo qaybta ugu muhiimsan oo la isticmaalo oo bulshada u noqdo dhadhanka u samaynayo dhallinyarada sidee loogu dhiirigelin karaa inay isticmaalaan maamaha iyada markay hadlayaan waxaa loogu dhiirigeli karaa dhalinyaradu inay had iyo gooraale dhaqankii dib ku noqoto oo lagu dhiirigeliyo in dhaqanku noqdaan iyagu maamaad dhaqankii qayb ka tahay maadaama ay dhaqanka qayb ka tahay waa inay diiwaanadii hore oo dhaqanka waxyaabihii laga dhaxlay waa inay baaraan oo dabagalaan iyaga dadkii hore way dhammaadeen oo waxa kan laga dhaxlay kuwii ku xigay iyo kuwii hayay iyo kuwii kalena waa dhammaadeen waana dabaluul hadda shakhsiyaadka ka haray intay nool yihiinna in wax laga qoro oo laga reebo dhalinyad waxbay qori taqaanaa kuwa badan ba wax qora inay qoraan oo ka reebaan weeyaan intooda badan kuna dhiiradaan kabacdina usoo bandhigaan bulshada gaarsiiyaanna si qaybaha ka dambeeya iyo dadka ka dambeeya kuwa dhabarkooda ku jira ay u dhaxlaan waayahay isla su-aashaas cabdiraxmaan
horta marka hore soomaalidu waxay dhahdaa ma ogtahay markii aynu af soomaaliga ka hadlana ereyga mahmaha si guud waxay dhahaan dad waa dadkii hore bay dhaheen hadalla waa intuu yidhi yani waxaan isdhihi karaa mahmahdantada waa sidii uu sheegay ii sheegay cabdifataaxe inay bahashan dhaxaltooyo hore tahay balse laakiin dadkanagan dambe iyo inta la garanayo toona ruux loo nafseeya ayna jirin oo for example waxaan soo qaadan karaa eh, niman eh, gabyaa ahaayo qarni hore oo sida hadda eh, ii sheeg waayihii yani dabayshii ay socotay eh, maaragtay ii sheeg sida eh, daraawiishtii iyo gube iyo raggii ka maansooday iyo eh, for example eh, nin la yidhaahdo waxaa soomaalidu ay ku mahmahdaa een, qabaan bulxan ereyadiisi mahmah lama dhihi karo waxaa weeye waa adeegsi weeye xigmad weeye ha marka een, laba- raggaas oo een, ii sheeg iyaguna dee dadkii hore ah ma dhihi karo dadkeenna kuma tirin karo runtii waa dadkii hore marka dadkaas sugaantoodii wax yar oo lagala soo baxo oo meeshii sugaan ugu dambeysay ah maca- macquulgal ah yaa jirta wax la qaato Een, cid hadda wax ku soo kordhisayna ma maqal Een, dee waayo waaba sidaan kuu sheegayo way soo koobantay markii lagu leeyahay hadalla dad waa dadkii hore hadalla waa intuu yidhi waxaan waa wax wax lagu darahaya ma ah ma kula tahay in dhallinyarada soomaalidu ay wax ku soo kordhin karaan mahmaayada dhaqanka maya ilama ah taas waayo inay luuqad kalaad inoo keen luuqad qalaad inoo keenayaan mooyaane Een, luuqad soomaaliya ma keenayaan iyagii baa daciif ku ah iyagii baa liita iyagii baan maxaan ku dhahay hadda maanta for example waagaan ardayga ahaa baan aala waxaan abaabuli jiray dhallinyarta laba iyo tobanka maantao dhan inaad khudbadayso ood hadasho hadasho hadashaa laga yaabaa Een, marka ugu dambayso maxaad ku hadashay kuleeyihin iyagii baan luuqadda aqoonin marka waxba kuma soo kordhin karaan baan isdhihi karaa laakiin haddii la dhiirigeliyo oo eh, wax badan loo sheego oo la tuso waxbay soo kordhin karaan sooma ka qaybgalkoodaaba adagba waayo isku meelba uma soconno Een, maadaama hadda ragganagaas aan badnayn oo maaragtay ii sheeg xagga odayaasha ka agdhow iyo bal maaragtay een, kol kol anigu waxaaban dhahaa war dadkii dadkeenankada wax ka dhigay aynigeenna wada ahaayeen oo aan aada ugu celceliyaa Waay.
marka dad u socdo xaggaas ma gabadh iyo wiil toona oo maaragtay meelo kale iyo een, maaragtay dunida casrigaayba la jaan qaadeenba
xaqiiqada dhabtahay waxa weeyaan adduunku waa jiljil iyo iyo iyo casri casri casri kasta ama eh, xilli kasta oo ummadi nooshahay waxbay la timaadaa wixii hore ka bedelan oo markaa wacyiga xilligaa jiro adduunku sida teknolojiyatanu hadda waxay bedeshay sistamkii loo noolaa iyo sidii loo hadli jiray iyo sidii la isticmaali jiray iyo wixii oo dhan waa isbedeleen qofkiiba wuxuu ku jira adduunkiba sacabkaas wada saaranya taasu waxay keentay in aan qofku wakhtiba gelin wax ka maqan ee uu ilaaliyo keliya maalintaa waxa soo galay marka laakiin waxa keliya oo badbaado u noqon kara in la ilaaliyo afka maamaahdana la nooleeyo waxa weeyaan in la helo dowlad dhexe oo u adeegta bulshada badbaadisana una samaysa hay-ad ku shaqa leh laakiin qof iyo laba meel iska taagay uma wado inay isbedel keenayaan waaya muxuu yahay muxuu yahay farqiga u dhexeeya murti iyo mahmaah murtiyo maahmaah waxaa u dhexeeya eh, labaduba horta waa labeenta hadalka maahmaahda sidaan hore usoo sheegnay eh, waa hadal sarbeeba oo leh qaafiyad asalkiisuna uu ka soo jeeday gabay ama maansa qoto dheer waana wax laga dhaxlay dadkii hore oo ay ka tageen oo gabayadii tirada badnaa ay tirinayeen qarniyo hore oo badan ilaa toban qarnina gaaro oo isbiirsaday weeye dadkaasu hadalkooda laguma milmin dhaqankooday haysteen cidina ma dhexgelin dadka soomaalidaana cunsuriyiin bay ahaayeen diin ahaanna dadka uma ogoleen in loo soo dhex galo oo dadaan diintooda ahayn ay soo dhex galaan Eh, cid kalena waxayba u arkayeenba nin walbaba inay iyagu ka wen yihiin oo sidaasaan afkooda loo dhib loogu geysan marka waxaa iyada odhan karnaa waa hadal sarbeebeed uu dadkii hore laga dhaxlay oo laga soo saaray eh, maansooyinkii lehna qaafiyad sida gabayga xaraf ka bilowda xarafkaasna ku dhammaada murtidu waa ka duwanta murtidu waa hadal dhadhan leh xigmadaysan ku fadhiya macne kuu soo kooba hadal badan oo aad wakhti gelin lahayd dadkana faham fiican ay ka qaadan karaan meeshii aad hadal badan intaad shubto maanta dhan aad oran lahayd arar badan dhi- keeni lahayd oo tusaalayaal badan bixin lahayd oo howlo badan kaa raaci lahaayeen dadkuna lagaba yaabo in badan inay kaaba caajisaan oo kaa jeensadaan ayay hadalkii kuu soo koobaysaa weedh xambaarsan intii aad intaa oran lahayd oo macnihii iyo xigmaddii ku jirtay hadalkaad bixin lahayd oo dhan uu ku kooban yahay ayaa la dhahaa murti marka sidaas ku kala duwan yihiin marka isiyadu ma leh kaafiyad laakiin waa kelmad ama hadal sameeya dhadhan iyo xigmad ku fadhiya koobana hadal badan oo la oran lahaa bulshadana ay faham badan oo fiican ka qaadato waayahay maxaa maxay tahay fariintaada dhallinyarada ku dhegeysanaysa aad ujeedinayso ee dhanka dhaqanka
waad mahadsan tahay khadarow waxaa weeye niyo markaynu soomaali nahay dad baa halkanina soo gaarsiiyey luuqadantada kasoo taxadiray micno u yeelay dadkiina waa dee adduunyadantada bili-aadmigu waa iska kooban yahay oo innagaba dee hadda wax yar kadib dad odayaalahon ciradu boosh caddaa tahay waynu wada noqonaynaa marka ninka maanta soddon jirka ah ee luuqadiisii aan aqoonin micnaheedana aqoonin tusaalayowna aan u qaadan karin maahmaahna aan qaadan karin murtina aan ku hadlin for example hadda murtida sida uu cabdifatax sheegay waa erey adigu laftirkaagu aad samayn karto isticmaali karto waa adigio wax soo koobtay oo maaragtay isku soo urursaday waxaagiioo taag yani luuqadda soo gaabisay weeye maahmaahduna waa tu gaarho iyadu dee cid laga dhaxlay warmahayno xataa gabay ahaan systemkan rag gaaru inay sameeyeen warmahayno oo maarata ii sheeg inay waayo hab suugaantoo kale sida ku cad gabayada iyo mahmahyaha iyo heesuhu way kala yihiin saddexda way kala yihiinoo hab waxay leedahay ninka sugaanta for example haddaan soo qaadanoo kale suuldaantima cadoo kale habbuu u dhahayy sayidku sibuu u dhahayy ragba ninba sibuu u qaataa baasha oo uu maarata hab luuqadeed buu leeyahay uu u gabiyo marka waxaan u socdaa mahmaahda inuu dad lahaan jireen xataa oo iyagu sameeyeen war ma hayno laakiin waxaa weeye inaad micno u yeesho luuqadaada iyo hadalkaaga iyo odhaaxdaada waa wax muhiima waxaana leeyahay dhallinyarta kor ha laysu qaado iyaynaa dhulka ku dhufanin oo yacno aynaa dilin wixii awowyaasheen iyo maxaanku dhahay nin kale intuu wuxuu micneeye aynu qaadanayno oo qolo kale waxeedii ay wax inooga dhigayso teenniyeynaa dilin baan dhihi lahaa dhallinyarta kor ha isu soo qaadaan dee luuqadantada inay wax ku soo daraan oo maxaanku dhahay technolojiga hadda waxyaalahan kada ii sheeg microfonka oo kale yani ninbaa soo saaray innagu waxaanu naqaanaa waa koortiyo gaawaha ma beenba soo intaa un ma ah waayo waxaanu leenahaybaa intaa ah marka wax kastaba inaynu luuqadeenna aynu magac ugu yeelno yaa ila quman waayo iyada laftirkeedu naxwihii bay hoos tegaysaa maarata ii sheeg murtidii marka saasaan dhallinyarta leeyahay korra ha laysu soo qaado dunidana ha lala jaalinji gareeyaan leeyahay kuwaasi waxay kala ahaayeen injineer cabdifataax cabdulaahi muuse oo ah qoraa arrimaha bulshada iyo dhaqanka soomaaliga ah iyo cabdiraxmaan maxamed maxamed oo ah hal abuure arrimaha gabayga ah waxayna igala qaybgalayeen barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay khadar maxamuud xareen haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan kooba yuruba liig gaar ahaan guruubyada waxaana kooxuhu isku arkeen kooxda c s k sofia ayaa waxa ay la ciyaartay oo ay martigelisan ariga young boys waxaana logawood roonaaday gool iyo waxba kooxda cluj waxa ay martigelisay naadiga es roma ee dalka talyaaniga laba gool iyo waxba ayaana la diray naadiga arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga mold saddex gool waxba naadiga arsenal ayaa ku badisay waxaa saddexda gool naadiga arsenal u ka dhaliyey ee ciyaaryahanada nicholas pepe rays nelson iyo sidoo kale ciyaaryahan florin dundurk ayaa gool iyo saddex kulan ciyaartooda ku dhammaatay waxay la ciyaartay naadiga rabid weyn oo naadiga rabid weyn ayaana guusha raacday hase yeeshee liverkuson ayaa waxa ay ku durdurisay naadiga hopwell piershiva oo afar gooli gool ayaa naadiga liverkuson ay ku badisay naadiga niis ee dalka faransiiska oo martigelisay naadiga slavia bruj ayaa guuldaro la kulantay saddex gooli gool naadiga slavia bruj ayay ku awdroonatay rangers iyo benficana waa isla dhaafi waayeen laba iyo labo oo waa isku garab dhaceen naadiga sander liik waxa ay la ciyaartay naadiga lej bosnan laba gooli gool naadiga sanderlik ayaa ku wadroonatay granada oo dalka sbain ka socota ayaa gruupka e waxa ay la ciyaartay naadiga omen yani cosia laba gooli gool naadiga granada ayaa ku wadroonatay b s v and hoven ayaa la ciyaartay naadiga pok waxaana naadiga b s v and hoven ay ku wadroonatay saddex gool iyo laba gool es alkamar waxay la ciyaartay naadiga real sociedad wax gool la iska midhilo kulankaas naadiga napoli ayaa laba gool waxba dirtay naadiga rejeka a e k athenis waxay la ciyaartay naadiga zoria saddex gool waxba ayaana looga wadronaaday braqa iyo leicester city ayaa saddex iyo saddex isla dhaaf waayey naadiga lila dalka faransiiska waxay la ciyaartay naadiga ac milan ee dalka talyaaniga gool iyo gool ayaana ciyaartaasi ku dhammaatay gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira naadiga kubadda cagta ee leila dalka faransiiska oo sideed dhibcood iska leh ac milan ayaa toddoba dhibcood iska leh naadiga spart bruge ayaa lix iska leh celtic hal dhibc ayaa iska leedahay waayo naadiga spart bruge waxa ay afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga celtic naadiga mikabi tel aviv waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga valeria dalka spain kharaabakh f k waxay la ciyaartay naadiga zivaspor ee dalka turkiga saddex gool iyo laba gool naadiga dalka azerbaijan ka socda ayaa laga wadroonaaday lsk waxay la ciyaartay naadiga royal laba gool waxba ayaana laga wadroonaaday tottenham ayaa ku durdurisay naadiga resgard afar gool waxba ayaana naadiga tottenham ka wadroonaatay c s k waxay la ciyaartay naadiga vinod ebri ebre ayaa ciyaartaasi ku dhamaatay dinamo zegreb waxay la ciyaartay naadiga wolfsburger waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay saddex gool waxba naadiga dinamo zegreb ayaa ku wadroonaatay
dhegaystayaal waxaan intaas kaga gudbaynaa xubintaasi cayaaraha waxaana soo jeedinayay jamaal axmed cismaan haatanna haddii aynu jaleecno dhinaca kaalmaha haysaha waxaan idiin soo qabanayaa codka allaha u naxariistee shay miro dacar
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tiriyatay inuu idaacaddan mid lamida isugu iman doono waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo قبلك